bismi illahi raxmaan raxiim maantay waxaan rabaa halkan war-saxaafadeed inaan maaragtay adduunka iyo bulshada soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo shacbiga ku dhaqan goboladanba inaan maanta halkan uga soo gudbiyo bismi illahi raxmaan raxiim walaalayaal waxaad lala socday in muddo-aba waxaa ka jirtay xasarad goboladan dhexe ama aan iraahdee laga soo bilaabo xilligii la unkay maamulo sameyntii gobolada dhexe ee mudug iyo galgaduud waxaa jiray warar ka imaanayay maamulka puntland iyo madaxdiisa oo lagu looga waxshee loogu sheegayo muxuu ahaa dowladda soomaaliyeed iyo gaar ahaanba reer galmudug wax looga sheegayo oo lagu carqaladeynayo shirkaas umu u muuqatay meesha lagu qabtay iyo diidmo ay diidan yihiin arrintaasi war-saxaafeedyadii guud ee la isdhaafdhaafsanahayey dhinaca rabtaha ujeede waxay keentay in naloo diido eraboorradii magaaladan eraboorkii anagu qaran aanu awal wax ka isticmaali jirnay iyo oo in muddo-aba ay ka jirtay dhibaato ay ka jirtay waxaa la sameeyey airboortkan kaloo la yidhaah oshaco international airport ayaa dad ganacsataah ay samaysteen si loo yareeyo dhibaatadaas looga hortago inaan halkii garoon mar haddii puntland gacanta ku hayso maamulkiisiina noqon waayey mid dadka ku wada qanacsan yahay markii haddii aan dhinacii in laga dagaal rabana waxaad la socoteen inaanu rabooradii naloo diida inaan ka degno arrintaas waxaa ogtihiin inaan madaxda madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxda kaleba aanu aada iskugu taxalluujinay inaan inaan maaragtay isfaham laga gaaro markaan aragnay inay waxba ka suurtogeli waayeenna waa la socoteen in koob iyo labaatankii bishaan inaan soo saarnay war-saxaafadeed aan uga hadlayno dhibaatooyinka ay wadaan maamulka puntland ee ay ka wadaan gobolkan mudug gaar ahaan deegaamada galmudug ay degan tahay arrimahaas waxay markay suurto geli waaye hadda habsamo socodkii waa midda kaliftay inaan ka degno muxuu ahaa magaalada cadaado ee ah magaalo madaxda maamulka ximini xeeb aan ka degno kadibna aanu magaalada lo ku nimaadno halkan imaatinkii aan nimid maadaama eraboorkii naga dhaxeeyey wixii dadku wada lahaa la diiday in la si sharaf leh iyo isqadarin in loo isticmaalo waxaan xirnay hawada ayaan xirnay garoonkaas ka xirnay waxaana siinay dhammaan diyaaradihii isticmaali jiray oo dhan hadday kuwa caalamiya bulshada ay leeyihiin caalamku ama ay lahayn kuwa commercial oo ganacsataa dadku isticmaali jiray waa wargelinay wakti baan siinay inaan wargelino oo niraano garoonkaas waa xiran yahay hase yeeshee nasiib darro waxaa dhacday reer puntland iyo madaxdoodu inay ku adkaysteen eraboorkii markaan ku dhawaaqnay xiritaankiisii inay leeyihiin lama xiri karo waa soo degaysaa yacni taariikhda lama arag diyaarad dad rakaab saaranya xoog lagu dejinayo oo dhulkeedii adigu aadan kontarooli karin oo maamulkii kula deganaa uu diidan yahay hadde arintaasi waa arin runtii yani aan u arkayno khalad iyo qar iska tuurnimo yani meel iska tuurnimo yani waa suicide maaragtay arintaas iyadaah waayo waa wada degannahay waa wada leenahay dhulkii baan joognaa awood waa loo leeyahay diyaaradda in la rido amar baa la bixiyey marka meeshii dhulka las intii dhulka ma ma yeelani waa yeelaynaa dhulka laysku feeri jirana maane waa cirkii waxay ka socotaa marka cilmigaas cusub waxaa laga baran doonaa reer puntland sida diyaaradaha marka la diido loo soo dejiyo intaa kadib mar haddii diyaaradihii aan aragnay annaga inay wuxuu ay iska qariska tuurnimo tahay arintaas maanta oo ay tahay taariikhdu labaatan iyo sideed iyo labaatan bisha sebtember laba kun iyo afar iyo toban maamulka galmudug wuxuu qaaday ama joojiyey ama la laabtay xayiraaddii hawada diyaaradaha uu ku soo rogay ayaan qaadno dib ula laabanay sababta aan ula laabanana waxay tahay kow haddee garawshiya la-aanta iyo danayn la-aanta diyaaradaha iyo khasaaraha iyo dhibka ka imaanaya ee reer puntland ka muuqda iyo colaad hurinta ka muuqata labo codsigii uu soo jeediyey dowladda federaalka ay soo jeeda ra-iisul wasaaraha mudane cabdiweli uu uu noo soo jeediyey oo u arintaas naga codsaday codsiga ah bulshada caalamka iyo hay-adaha caalamigaah ee nala ka codsaday codsiga sidoo kale aragtida anagu aan ka qabno xilliga ay marahayaan gobolada dhexe dhibaatada abaaraha baaxadda leh ee jirta awgeeda haddii dadka soomaaliyeed oo abaarta haysato annagu sabab u noqon lahay wixii loo keeni lahaa in aan anagu sabab u noqono ina inaan ka wareegno aysan noqon mid aan anagu sabab u noqono annagoo u danaynayna dadka ehelka ee wada dhashay ee walaalka ah ee magaaladan labadeeda dhinac ku dhaqan aan uga turayno abaartan qaxa iyo barakaca iyo dhibaatada ku imaanaysa haddii lagu kor diriro arrimahaas iyo arrimo lamida ayaanu anagu marka sababahaasi kuwo lamida yaanu joojinay sidaa daraaddeed waxaan dowladda federaalka soomaaliya iyo bulshada caalamkaba ka codsanaynaa in la soo diro meeshan loo soo diro wafti arintan xaqiiqa raadi noqda yaa eeraboorradan yaa leh yaa ku soo degahaya yaa xaq u leh inay joojiyaan yaa xaq u leh keligood inay ayagu ku amar ku taagleeyaan oo ku isticmaalaan annagu arrintaas iyadaa waxaan codsanaynaa in wafti deg dega lasoo diro aan ka codsanaynaa si ay loo helo wada hadal oo labada dhinaca ay goobjoog uga noqdaan waayo marba haddii arintii aan marba laysku fahmi waayey wixii khatara iyo waxay khatar ahayn islamarkaana ciidamo hor le maalin walba ay lasoo daadgoraynayo magaaladii lagu soo daadguraynahayo waxaasoo dhani kulli waxay muujinahayaan colaad abuuridday muujinahayaan waxayna salka ku haysaa sidii puntland ay u fashilin lahayd shirkii gobol maamul u samaynta ee gobolada dhexe ee mudug iyo galgaduud marka arinta puntland walaalaheenihii waan wada dhalanay daris baana laakiin arintoodu hadda alamtara waa soo dhaaftay orgiga oohinta ka weyn baa la yidhaahdaa waxay u socdaan bal adduunku hanala arko soomaaliya hanala aragto dowladda federaalku hanala aragto cabdiweli siyaasadda cusub oo oo hadda ula soo baxay oo dagaalka ah anigu waxaan maqli jiray dadkaan waa madaniyiin iyo waa ilbax dadka dibadda wax ku soo bartay iyo muxuu ahaa waa nasiib daro in saaka qori laga celcelinayo dad aqoon leh oo ilbaxa oo aan isleenahay maaragtay ayadoo wax walba wadahadal lagu dhawayn karayo waxa way walaalayaal aada iyo aad idinka u mahadsan anigu intaasaan rabaa inaan gaarsiiyo wixii dhacayaa wixii imaanahaya oo dhacayaa haddee yaan diyaaradda lagu marmarsiyoon mayo diyaaradda annagu aan xabad ku ridnay mana ku ridin horay haddana ma ku ridi doonno hawaduna waa u furan tahay dadka soomaaliyeed laakiin waxa ka dambeeya adduunka waxaan ka codsanayna waxa ka dambeeya oo maamulka uu riman yahay waxa uu dhali doonaa la isla arko waana mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu